hadaha abaanduuryahoodu ahaa waa garta ilaahay gacan gardara ma guulaysato ilaaha noo soo gacan gashay waa garta
abbaara sagaalkii iyo shantii daqiiqa markay ahayd waa garta ama saddexdii iyo shantii galabnimo saddexdii iyo shan daqiiqa oo galabnimo waa garta
galbeedka magaaladu ay xabad ka soo bilaabeen haye waa ku kacnay haye
waa jabeen beerahana waa iska habuuqay moogtahay waa garta
alxamdulilah ilaahay waa naga guulsiinayahow waan garta marka dagaalka al-shabaab baa soo qaaday ciidamada dawladda yaa kaloo la socday oo idinku weheliyey
amison mabana soo gaarin banakaa ku filnaanay ilaahay garabkeena waa galay
marka ma idinkaa jooga ayuu weerarka dhacay mise xog baad hesheen waad ka hor tagteen ama waad isdifaacdeen annaga sideenab waa naloo soo warramaa xuuraan baan helnaa haye inay soo dhaqaaqeen inay soo socdaan waa naloo sheega oo meel kastoo noo sheegoyaa marka guud ahaan dadka dhintay waa meeqa labada dhinac dhinaca ciidamada dawladda iyo dhinaca al-shabaabba ciidamada dawladda wax ka dhintay ma la arkaa nin shacab oo xabad ay kuay ku dhufteen ayaga haye
oo aan ahayn wax kaloo shac oo quryoolay ka dhinta ma laha khabaarijiin la dhimatay afar hadda waxaa lagu haasaa buujaalow
oo al-shabaab ah
afar al-shabaab hadda buujaalow lagu haasaa waan garta marka ma afartaas oo keliyaba mise tiro kalaa jirta may mid anaga aan qalnayaa jira muxuu yahay marka ninkan aad qasheenaysa warradiisa aan qalnayaa amiirkiia waan ku dagaalanay oo inay badbaadiyaan oy qaadaan oo dhaabiciisa ay qaadaan ay ku dadaaleen magaciisaa la yidhahdaa
waxaa la leey waxaa la leeyahay hubeero waa la dhahaa waa la leeyahay waan gartay yaa kuu sheegay ad inuu amiir yahay dad oo jabhadaha la soo shaqayn jiray oo oo xoolaleey ah waa gartay oo ay dhex maraan had iyo jeer ay dhex degan yihiin oo meelaha duurka ah xaggay joogaan dadkaas
duurkay ku jiraan inaad idinku dagaal gasheen oo aad nin amiira disheen see ku ogaadeen dadka duurka ku jira inuu ninkii amiir yahana see ku ogaadeen
timihii markaan sheegnay
haye qaabkii markaan sheegnay waa weydiinaynaa ilaa ninka mogta mogta anaga waa garta magaciiga hubeero allah asaabkiisa iga dhahay baan igi isagoo noolaa qabateen idinku haa madaama waa asiga waa gartay
ayaga waa ku dhufteen xabadda nuusan wax sheegin markaa markii aan ay jabeen ayaga waa gartay marka qalidan ku bilowna waa qalnay maxaad u qasheen mar hadduu dhaawac ahaa maxaa u badbaadin weyseen maya qalidda ayagaa bilaabay si oo weliba inaan sii wadna rabnaa qalidda inaan ka harowna maaha xog haye ee, ma ku fakarteen marka xog inaad ka heli laheedeen ninkan intaanan dilin ka hor haddaad qaban lahaydeen oo aad ma laga helaayo marnaba ma laga helaayo yaa idiin amray inaad dishaan idinku
ya inaad dishaan yaa idiin amray
al-shabaab meeshaan waa dilayna anaga amarba mara ma u rabno waa gartay haa ninkan hadda aad sawiradiisa haysaan kama muuqato qalliin ee, waxaa ka muuqata rasaas madaxa iyo qeybaha sare ee jirkiisa ku dhacday oo weliba badaa ku dhacay koodiiba haa inaad ku dhuftay qaarkood waa gartay waa ku dagaalanay ninka waa ku dagaalanay ma isleedahay waxa aad disheen maahan amiir iyo nin sare ee waxaa weeyaan dagaalamo caadi oo aad disheenoo oo aad maya maya maya maya maya dagaalama waa ka tagaan
waa gartay amiirkana waa ku diriraan waa ku diriraan si ay u difaaci lahaayeen mar haddaad ninkiio dhaawac inta aad qabateen aad disheen aad leedihiin amiir weeye timaha oo bata amiir lagu noqon maayee maxaa kaloo dadka u sheegi kartaa oo lagu xaqiijin karaa cadaymahan u hayaa inuu amiir yahay amiir inuu yahay wax cadaymahan u hayaa noo nala wadaag maxaa weeye caddaynta hadda meelaha uu ka imaaday horta doonburaala waa ka yimid waa gartay waana uu ka shaqaynaa waa gartay sida ay sheegeen jabhadaha amiirkoodu ahaa marka isaga jabhadoo ka tirsanaa jabhadda amiiru ka ahaba ku- jabhadaha waxaa loo yaqaanaa kuwa militariga ah qeybtooda militariga waa gartay kuwa oo xasbada ah kuwa oo dadka oo usug ku dhudhugtoo naagaha jilbaabka qaata dhaha waay waa gartay oo sirwaalka dabada dadka ka jaro ilmaha madahooda xirta oo madaxa ka xiira waay kuwaas Ee, waayahay xookayihii dawladda hoosaad tahay ee qoryooley dawlad baad u shaqaysaa dad wax qala al-shabaab baa lagu yiqiinay iyo ragga kale argagixisada aad ugu yeertaan soo argagaxgelin iyo cabsigelin soo maha arxandaro soo maha qalliinka Ee, samaysan.
ee, annaga annaga dadka oo al-shabaabta ahaa sideenaba waa soo qabanaa waa keennaa oo xamaraan usoo dirnaa waa gartay dawladda waxbay usoo sheegtaa waxbaa la soo baraa waxbaa la soo fahansiiya dawladdaa wax barta waa gartay nin dagaalamaaya nin dagaalamaaya shacab dilaaya waa garta qarxinaaya sida loo dhaafayana garan maayo nin dagaalamaya weeyaan al-shabaab dawladdu way qabataa way dhaqan celisaa waxbay u sheegtaa dawlad baa adigu ka mid tah maxaad waad waxaan ka mid ahay ee kuwa badan waa gudbiya aniga haddaba ninka al-shabaabka eh oo qorigoodani waa soo gudbiyaa waxaa igu jira aniga waraysiga intaan ku jiray waan qabannay isagoo dhaawac ah waan la sheekaysanay kadib baan gowracnay ma ninkaasaa kula dagaalamayo ee dhaawac ahaaya aad la sheekaysatay
waa ka- la sheekaysi waxaan ka hadlaa Mhm.
waan la dagaalamay waan garta
weliba ayaga waxay ku talagaleen in aanan war si aanan uga helin inuusan hadle ayagaa khaarijiyey iyagu way dhaawaceen soomaan isagoo isagoo dhaawac baa adigii qabatay sooma annagana waa ka waa waa jabeena mogtahay xog aan saarnee maya haddii dhaawac aho aad qabateen waad gowracdeen soo dembi maaha waa qaxaa waa gowracan soo culeys maaha dembi soo maaha marka
walaalkeeyow al-shabaab axsaaqa loo sameeyna ka dhahaayo Mhm.
oo waxa ay dhibaato nagu dhigtay miyaan arkaynin oo waxa ay samays miyaan ogeyn Ee, al-shabaab madaxweynaha ayaa dalka ugu sarreeya cafis buu u fidiyey waxa uu yidhi dhallinyaro soomaaliyeed oo la qalda weeye waan cafinay waana saxaynaa qaladaadkoodao dhaqan celin baan u samaynaynaa miyaanan u hoggaansamin amarkii madaxweynaha adiga waa uu hogaansamaynaa madaxweynaha amarkiisa waan u hogaansamaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka amarkiisa waan u hogaansamaynaa madaxweynaha koonfur galbeed maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya amarkiisa sharxooda sheekh aadan waa u hogaansamaynaa gudoomiyaha gobolka amarkiisa waa u hogaansamaynaa marka waayahay waxaan ku weydiiyey amarkiisa waa u hogaansamaynaa cidda waayahay Ee, cidda aad amarkeeda u- shabaab boqola al-shabaab boqola hadda hadday soo dhiibto Mhm.
xamar aan usoo diraynaa waayahay ee, dadka kale aad leedahay waan dilnay al-shabaab weeye xaggee joogaan ayagana meedadkoodii waa ma afar waa afar waa qaadan gaari aa la cararay waa gartay si ilaahay ogeeday ku fakaday waa gartay mujaalo meel la leeyahay hadda hadda lagu haasaa
waxaan kaa rabaa inaan ku weydiiyo ma jirtaa hay-ada kale oo dawladdu oo mas-uuliyiinteeda amniga ah oo kula soo xiriiro arrintan wax idinka weydiiyo
haa annaga waa nala ogyahay ciidamo deegaanaan nahay annaga
maxaa ka jira in taliska ciidamada kumaandooska soomaaliya ee shabeellaha hoose idinla soo hadleen oo ay idinka codsadeen ninka intaynaan dilin ka hor inaad u dhiibtaan isagoo caafimaad qaba oo dhaawac ah
maya ma caafimaad qabin markaan qabanayno annaga isagoo dhaawac inaad u dhiibtaan oo adnaan dilin soo idinkala codsan
ma cid nala soo xiriirti malaha dagaalaan ku jirnay be waa gartay basaartana waa boobtay seeftana waa boobtay waa ku dhacday
Wa- waaya marka ee, see doonaysaan inaad samaysaan hadda kadib hadda kadib qalliinka inaan ku wadnaan rabnaa qalliinka inaan ku wadnaan rabnaa
Ee, xaggee al-shabaab joogaan qoryooley dhinacee ka joogaan oo idinka soo weerar tageen
qoryooley waxay ka joogaan dhan walba waa naga xigaan cidda aad amarkeeda u hogaansatay ee ku tiri qal ninkii al-shabaab aad qabatay yaa wey
cid dhaqday male
adigaa go'aankaas qaatay
al-shabaab iyo ana oo dagaalamayno ma Mhm.
waa dilaa waa qalaa